wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamulka hirshabeelle waxa ay si rasmi ah u shaacinaysaa in imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad sanad dugsiyeedka labada kun labaatan iyo afartan labada kun labaatan iyo shanta uu bilaaban doono maalinta sabtida ah ee kow iyo labaatanka juun labada kun labaatan iyo shanta islamarkaana uu socon doono ilaa afar iyo labaatanka bisha juun labada kun labaatan iyo shanta imtixaankan oo ah kii lixaad ee mideysan oo ay wasaaraddu qaadayso ayaa looga gol leeyahay in lagu xoojiyo tayada waxbarashada iyo in la mideeyo nidaamka imtixaanka dhammaan dugsiyada ku yaala gobollada iyo degmooyinka maamulka hirshabeelle wasaaraddu waxa ay faraysaa dhammaan dugsiyada leh fasalka sideedaad in ay si buuxda ugu diyaargaroobaan qabsoomidda imtixaanka ayna ardayda wacyigeliyaan si ay si wanaagsan isugu diyaariyaan sidoo kale maamulada dugsiyada iyo macalimiinta waxaa lagu boorinayaa in ay xaqiijiyaan dhammaystirka manhajka si ardaydu u helaan wakhti ku filan oo ay dib ugu eegaan casharada uguna diyaargaroobaan imtixaanka si heerkiisu sarreeyo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee hirshabeelle waxa ay ku dhiirigelinaysaa wada shaqayn iyo isfahan buuxa si imtixaanku ugu qabsoomo jawi hufan oo nabdoon